This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumi afar labaatan a m
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegaysanaysaan halkani waa wadajir rediyo oo maalin kastoo axada aad uga barateen saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo bariga dalkan maraykanka in aad si toosa ugu kulantaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m sidoo kale ayaa akhyaarta waxaa barnaamijkeena haatan uu si toosa uga socdaa oo ayna nagala xiriiri karaan fadhiga aynu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa bahda wadajir radio waxay idin leedahay waxaad si toosa uga dhegeysan kartaan taleefanadiina idinkoo wacaya taleefanka lambarkiisa uu yahay toddobaha labo afar saddex labo shan toddobo lix shan sida caadada noo ahayd maalin kasta oo axada barnaamijkeena waxaanu ku bilaabanaa warkii oo fidsan bisha novembar maanta waa soddon sanadkuna waa laba kun afar iyo toban warka waxaa si toosa istuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta gobolkan georgia dalka maraykanka idinkaga soo tabin doona anigoo cabdilcasiis siidi waxaana igala qayb qaadan doona wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo saaray oo xafiiskiisa ka soo saaray wareegto taasi oo lagu loogu sheegayo ciidamada qalabka sida ee guud ahaan maamul goboleedada dalka iyo gobolada dalka inay u diyaargaroobaan sidii loo sameyn lahaa isku dhaf ciidamada qalabka sida oo dhan oo ka hirgasha gudaha dalka soomaaliya waa kan waryaheena maxamed kaafi warbixin ku saabsan warkaasi ka soo baxay xafiiska madaxweynaha uu nooga soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay horumarinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa war qoraal oo kasoo saaray xafiiskiisa wuxuu ku sheegay inay muhiim tahay in laysku dhafo ciidamada soomaaliyeed ee ku sugan gobolada dalka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay si loo helo ciidamo qaran oo awood u leh hirgelinta nidaamka federaalka inay muhiim u tahay in laysku dhafo dhammaanba ciidamada soomaaliyeed ee ku sugan gobolada dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada iyo weliba maamulka gobolada inay ka shaqeeyaan arintaas oo dowladda soomaaliya ay garab ku siiyaan dhismaha iyo horumarinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya waxa uu madaxweynuhu hoosta ka xariiqay in laga maarmaan ay tahay in la helo ciidamo qaran oo ka shaqeeya horumarinta iyo weliba hirgelinta howlaha muhiimka ah ee dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu kusoo aadayaa iyadoo qaar badan oo kamida gobolada dalka ay ka jiraan maamul goboleedyo si iskooda u taagan oo ciidamadooda iyo weliba howlahooda dhanka ciidanka si gaara u wata maxamed kaafi sheekh abukar idaacadda wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi sidoo kale ayaa waxa uu ku soo waramayaa kaafi in madaxweyne xasan sheekh la filayo maalmaha soo socda inuu gaaro gobolka galgaduud si buu yidhi halkaasi uga furo shirweyne la doonayo in maamul loogu sameeyo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waa kan mar kale maxamed kaafi iyo warbixintiisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inuu gaaro deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee ku yaala bartamaha soomaaliya halkaas oo lagu wado halkaas oo la doonayo inuu ka furmo shirka maamulka loogu sameynayo gobolada dhexe ee dalka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka ayaa haatan maraysa meel gabagaba ah iyadoo la doonayo shirar ka socda muqdisho in loo raro gobolka galgaduud waxaana arrintaasi horseed u noqon doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud safarka uu ku tegayo gobolka galgaduud ee ku yaala bartamaha soomaaliya sida ay warbaahinta wadajir u sheegeen xubnaha wada qorshaha maamulka loogu sameynayo gobolka galgaduud iyo weliba gobolka mudug maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mar kale sidoo kale ayaa kaafi waxa uu ka soo waramayaa in ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya maanta uu ku dhawaaqay in guud ahaan la joojiyo dagaalada sokeeye ee maalmihii lasoo dhaafay ka kala dhacayay qeybo ka- kala gedisan oo dalka soomaaliya ka mid ah waa kan kaafi iyo mar kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta war qoraal ah waxuu ka soo saaray dagaalbeeleedyada ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan gobolada dhexe ee dalka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya aysan suurtagal ahayn in dadka soomaaliyeed ay usii dulqaataan ama ay raalli ka noqdaan dagaalo salka ku haya anooyin qabiil iyo weliba isqabqabsiga beelaha ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalbeeleedyada ka dhacaya gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee ku yaala bartamaha soomaaliya ra-iisul wasaaruhu warka qoraalka uu soo saaray wuxuu ku muujiyey xukuumaddiisa inay kaalin weyn ka geysanayso joojinta dagaalbeeleedyada gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo warshubo dagaal ka dhacay waxa uu geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku geeriyootay dhaawacana intaasi uu kasii badan yahay dadka dhaawacma ayaa weli waxaa lagu dabiibayaa isbitaalada ku yaala bartamaha soomaaliya maxamed kaafi sheekh abukar idaacadda wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafi mar kale wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in askari ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda soomaaliya uu maanta ruux rayida ku dilay saddex kalena uu ku dhaawacay gudaha degmada hodon ee magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda taleex halka loo yaqaano carwadii qaranka haddaba weerarkaasi kolkuu dhacay ayaa goobjoogi ku sugnaa goobtaasi waxa uu la hadlay wadajir radio degmada hodan waxaa ka dhacay nin ee askari ahaa oo boolis ahaa yuu ragga qaarkii yuu gurigooda ugu tegay xabad buu yuu kelida kaga dhuftay kelida kalena way ka baxday wuu dhaqaaqay oo suuqu dadkii wuu ka kala cararay suuqu haddana tegay mid joogay oo cabdisamad la dhaho cunaha kaga dhuftay haddana xudubkaasi wuu naf baxay wuu soo noqday oo meelahan uu roorday oo wuxuu galay hool ee carwada dhexdeedaa uu galay ciidankii degmada oo ee saldhigga hodan baan u yeedhnay maxamed daa'ir iyo istaafkiisii baa yimid marka way hareereeyeen xabad buu ku bilaabay iyagana waa ku bilaabeen aladkiriyo cabdixawaaday dhahaan buu lugta kaga dhufay isagii markii dambe haddana xabad yaa yaa leeay xabadihii ay ka go-een isaga isaga waxay kaga dhacday gacanta midigta waxay soo martay halkaa naaska halkaa sakaarka ay loo yaqaanana way kaga dha way ka baxday asagii nolol baa lagu sii qaaday waxaa si ay dhida gaariyaha yimid si ay dhida gaarigii ahayd baa lagu qaaday dadka naf baxay waa hal mid saddexna waa dhaawac lama yaqaano arrin aan laga yaabo abiilku caadi buu ahaa marka waxaa uun in maskaxda lagaga jiro unbaa loo maleeyey oo waali ay tahay waxan askari boolis uu ahaa kaasi waxa uu ahaa nin goobjooga u ahaa qisadan ka dhacday degmada hodon gaar ahaan xaafadda taleex carwadii hore ee magaalada muqdisho ruuxan goobjoogaha ahaana waxaa lagu magacaabaa cumar faarax sidoo kale ayaa wararku waxay intaa tibaaxayaan in ruuxii booliiska ahaa ee geystay weerarka ee isna ay booliiska dhaawaceen in haatan uu geeriyooday sida uu ku waramayo cabdulaahi yuusuf oo ka mid ah eheladii ninka la dilay ninka la dilay waxaa la dhihi jiray cabdisamed maxamed baa layihahdaa ilma ilma adeer baan nahay kaas la dilayna ilma adeer baanu nahay ninka dhaawacana adeer buu leeyahay waa carwadii caalamigeeda carwada ma garan walaaleena waa carwada waxaan joogay kacdaan joogay sida waxau dhaween waa laii soo sheegay waxaa weeyaan ninkaas ciidanka booliska buu ahaa oo soomaaliyeed buu ka tirsanaa mudur waxoogaa layaha wabuufis oo macnaha shoog camal ah oo kale ah ku dhex jiraa layidhi toddoba beri iyo meelahaas oo lix beri iyo meelaha guuda ah macnaha ninkaas oo dad koox oo fara badan buu wax ka sheegsheeganaya oo macnaha waxay ka rabaan buu lahaa wax ka dhexeeya oo dakana oo ka dhexeeyana ma jirto wax murana oo dhex maray kan xitaa dhintay ma jirto dad dhowr ah buu lahaa dadkaasa macnaha waxay ka rabaan oo way daba socdaan oo macnaha waa noocaas buu sheegaya oo macnaha ka shaki ama nin cabsan buu u ekaa ama nin shoog cudur layahdoo hadda macnaha iskaba joogjooga macnaha abuu u ekaa wax ka dhexeeya laakiin oo dakana ma jiro
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi yuusuf oo ahel la ahaa nin maanta lagu dilay magaalada muqdisho booliiskii dilina kadib geeriyooday weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii magaalada muqdisho waxaa haatan magaalada muqdisho looga dhawaaqay urur kaasi oo ay ku midaysan yihiin dadka kasoo horjeeda tahriibka iyo tahriibayaasha
waxaa la sameynayaa guddi ka shaqeeya joojinta tahriibka iyo weliba dadka tahriibayaasha ah oo ay ku jiraan dadka soomaaliyeed guddigan ayaa waxa ay ka koobnaan doonaan wadamada loo tahriibo oo ay qeybta ka yihiin dalalka reer yurub iyo weliba dalalka ay sii maraan tahriibayaasha iyo weliba wadamada dadku ay ka tahriibaan oo soomaaliya ay qeyb ka tahay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa arrimahan ka waramay kadib markii maanta uu dalka dib ugu soo laabtay uuna kasoo qayb galay shir looga hadlaya arrimaha tahriibka oo ka dhacay magaalada rooma ee xarunta dalka talyaaniga waxaan isku raacay markaa in la sameeyo iyagana guddi in la sameeyo guddi in la sameeyo ka kooban saddexdaa gurub wadamada laga soo holayo wadamada lasii marayo iyo wadamada yurub ee lagu sameynayo haataa la sameeyey waxaanu sameynaya sameynteeda lagu jiraa waxaan doonaya committegaasi gurubkaasi steering committega la yidhahdo inay kasoo shaqayso sidii arrimaha loo haweyna annaga waxay naga goon tahay waxa weeyaan in dadkaa tegaya waxay ku tegayaan halkan wax laga qabsan weeye number one waxa weeyaan in nabadda lagala shaqeeyo dalka soomaaliya iyo istiqraarkiisa laga shaqeeyo number two waxa weeye in dadkaasi wax loo sameeyo hab loo sameeyo hab ay ku wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo sanad kasta ka tahriiba dalka una tahriiba wadamada yurub ay qeyb ka yihiin waxauna sheegay in qaabka ugu habboon ee lagu joojin karo tahriibka ay tahay dadka dalka ka cararaya in shaqo abuur loo sameeyo sidoo kalena dalka laga hirgeliyo nabadgelyo waarta maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in qaar ka mida mas-uuliyiinta degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose la dhigay xabsiga magaalada muqdisho kadib kolkii sida la sheegay laba doomood oo magaalada baraawe ka qaaday dhuxul horey madaxweynaha soomaaliya u sheegay in aan halkaasi laga qaadi